walow shahida biiqraarihi waxaa kaluu sheekhu le hadday ka markhaati kacdo marag biiqraarihi inuu qirtay amsi shalay bilmilki lahu ninkan isagaa u qiray bay dhahay shalay markhaatigu wuxuu furay inuu shalay ta u qiray ninkaasi inuu leeyahay shaygaa usudina iqraarka dee waa la daayin mar hadduu shalay u qiray dee waxaa la leeyahay maantana isagii unbaa leh marka iqraarkaas unbaa la soo daayin xunkiisa walow yaanay hadda maanta ayuu leeyahayba iyo ka markhaatiatayna shalay wuxuu qiray inuu isagu leeyahay iqraarkaas unbaa la soo daayin xunkiisa walow aqaamahaa hadduu soo taago markhaati bimilki daabatin daabatin low shajaratin lam yastaxiqa mudan maayo tamaaratan mawjuudatan joogto walaa waladan munfasila wayastaxiqu xamlagu mudan fil asixi haddaan qaban ee walow ishtaraa haddii uu iibsado shay-an oo fawkhida minhu bixujatin mutlaqatin lagaga qaado rajaca calaa baayicihi buu bihamani ugu noqon waqiila waxaa la yidhi laa maya ilaa ida duciya marka la sheegto fii milkin saabiqin cala shiraa'i mooyaane waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu markhaati u soo taagay bimilki daabatin wuxuuhi neefkaa geela anaale ow shajaratin ama wuxuuhi geedaa cambaha anaale lam yastaxiq ma mudanayo hamaratan mawjuuda midhaha hadda ku yaalla yeelan maayo walaa waladan munfasilan ilma ay dhashay neefkaa geelina mudan maayo ee muddo caleyga u hadhayaan maxaa yeelay ilmaha iyo midhuhuba dee neefkan iyo geedan qaybaheeda kama mid ahaa iibkana kuma raacaan waa wax ninkan dee uu ku tabacay unbaa la odhanaya wayastaxiqu xamlan laakiin hadday uur leedahay wuu mudan bila saxi haddaan qaban hooyadunbu uurkaasi raacaya waxaa kaluu sheekhu uhi walow ishtaraa shay-an shaksi baa shay iibsaday faukida minhu bixujatin mutlaqa waxaa lagaga qaaday xujo idlaaqan masalan nin baa jag u iibsaday faukida minhu bixujatin cid baa ku qabsato markhaatiha loo soo tagay inay leeyihiin rajaca calaa baayicihi bihaman dee ninkii ka iibiyin buuna war lacagtiisii meeshii baa la qaaday or soo dhacdoonaysa taas aniga markhaatiha la ii soo taago inaana inay leeyihiin bay keeneen aniga lacagtayda iigu qiil baa wuxuu leeyahi laa maya ku noqon maayo ninkii ilaa ida duciya in la sheegto mooyaane fii milki saabiqan cala shiraab dadkan ku qabsaday inay sheegtaan xilliga laga iibiyey ka hor inay lahaayeen mooyaane waayo waxaa dhici karta bay leeyihiin dee inuu isaguba siiyey oo sidaa ku qabsadeen intuu isagu u hibeeyuu siiyey inuu ka dafiro haddana halkaa ay ka haystaan oo dee waxaan qabsiganiba wax isaga ka yimi uu yahay ayaa dhici karta e yaynaa ninkii un dul saarin ee marka ay dadka wax sheeganayaan sheegtaanuun iibsigan ka hor inay shayga lahaayeen ayuubu ku noqon karaaba qolku leeyahy walow iddacaa hadduu sheegtay milkan muطlaqan buu sheegtay fashahiduu lahu maca sababihi ayay u markhaatiyeen lam yadurri waxba yeeli maayo wain dakara sababan hadduu sheego wahum sababan aakhara darra wuu dhibayaa taasi waxyaalaha lagama maarmaankaa waxaa ka mid ah in ninka muducigaah iyo markhaatigiisu iswaafaqaan markaa waxaa jira dee haddii ay wax dheeraadahoo sii wanaajinaya un ay sheegaanna waxba ma yeelo hadday wax kaloo iskhilaafsan sheegaanna waa markhaatigaasi wuu buraa masalan wuxu uhi walow iddacaa milkan mutlaqan wuxuu idhi shaygaa aniga ayaa leh milki mutlaqa uu sheegay fashahiduu lahu maca sababihi markhaatigiina waxay yidhahdeen isaga ayaa laho wuu iibsaday sababtii bay sheegeen lam yadurra waxa ay siyaadiyeen waxba yeeli maayo maxaa yeela sababta milkigu dee milkigun bay raacsanta nafahantiisana maqsuudna waxaa loo jeedana waa milki bayinadiina waa waafaqday dacwadii laakiin markay aafoobaysay waa tan wa in dakara hadduu muducigii sababan sheegto wa hum markhaatigiina sababan aakhara bay sheegeen barra markhaatigaasi waa ka kaxoo dhibaatuu leeyahy hadduu yidhaahdo aabbahay baan ka dhaxay shaygaasoo aniga ayaa leh markhaatiyadiina waxay lehin shalay baanu nootaayada la joogno isagaa iibsaday finish halkaasay isku khilaafeen markaa waayo isna isagii baa sababeeyey waxbuu sheegay inuu dhaxlay halkanna waxaa la sheegay inuu shalayta markhaatigiina inu iibsaday waxa la leey adiga markhaatiga isma ogidine waddadaa ka mar baa la leey waxba kumay furin wain dakara hadduu sheegay muduciga sababa wa hum iyaguna sababan aakhara darra arrintaas waliba shahaadadoodii waa la celinaya markaa way buraysaa wallahu aclam فصل في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرهما وغيرها waxaa fasalkan sheekhu inooga hadlayaa labadii wuxuu isku sheeganayey oo isku khilaafa caqdiyaalkii iyo heshiisyaalkii la galay iyo waxyaalo kaleba qaala idaa qaala markuu yidhaahdo qofkii wax sheeganaya ajartuka haada albayta maqsinkan aan kaaga kiraya bicasharatin toban fa qaala uu yidhaahdo kii wax loo sheeganayeena bal jamiica daari daartoo dhan bilcasharati baad igaga kiraysa wa aqaamaa bayinatayni laba markhaatina ay soo taagaan tacaaradataa labadaa bayino way iska hor imanayaan wa fii qowlina tuqadam waxaa la horumarin bayinatu lmustaajiri ka kiraystay markhaatigiisa ayaa la horumarin baa layidhi waxau sheekhu yidhi hadduu qof yidhaahdo warniyow waxaan kaa kireeyey baydkan baydka hadda qurfe iyo hal maqsin baa looga jeedaa anigu maqsinkaas oo ka mida daartan ayaan toban kaaga kireeyey toban shilin toban kun dee waxay noqotay waa miithaaluun fa qaala kii kalena wuxuu yidhi bal jamiica daari bal waxaad igaga karay bal ajardanii jamiica daari daarta dhammaanteedoo maqsinkanna ku jiro bilcasharati tobanka ayaad iga kiraysa aqalka o dhan baa toban iga kiraysa isna wuxuu leeyahy maya maqsin keliya ayuun baan toban kaaga kireeyey waa qaamaa waxaanay soo taageen bayinatayni laba markhaati ayuu mid waliba ke mid waliba markhaati buu keensaday waxa uu yidhi uu sheegtay mid wuxuu sheegtay in maqsinkaa toban lagaga kireeyey buu markhaati u soo taagay inuu maqsinkaa toban kaga kireeyey kii kalena wuxuu soo taagay inuu daarta oo dhan toban lagaga kireeyey tacaaradataa labadaa bayino way iscaaridayaan oo way iska hor imanayaan maxayla way isbeeninayaan markaa way dhacayaan maxayl caqdigiiba mid keliya ah mar hadduu caqdigii mid keliya yahay markhaatigiina uu leeyahay middow leeyahay maqsigaasunbuu toban ku ah middow leeyahay daartoo dhan baa toban ahayd oo iskhilaafku halkaas uu ka yimi marka wuu labadaa markhaati way iska hor imanayaan markaa tacaarada taa buu sheekhu yidhi markay istacaarudaanna maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya in caqdigii la fasaqo markaa tacaarada taa buu sheekhu yidhi labadaa bayino way iscaarudayaanoo dee way isbeeninayaan markaa way dhacayaan markay dhacaan maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa inta caqdigii la fasaqo ayuunbaa ninkana daartiisii la siin ninkana tobankiisii loo celin ille wax kaloo qaybsi iyo joojin iyo qowlashi ma imanayaan waxaa le war hadda daartaadii qaado war hadda lacagtaadii u celiyo lacagtaadii qaado wa fii qowlin tuqadama bayinatu lmustaajir qowlna wuxuu leeyahay maya markhaatiga kiraystaha la hormarin maxaa yeelay dee markhaatiga kiraystuhu dheeraad buu sheegayaa way isku waafaqsan yihiin halkan maqsin inuu kirada ku jiro kiraystaha markhaatigiisa ayaa maqsinada kao dheeraada sheegaya markaa markhaatigaasaa la horumarinaya walow iddacayaa hadday sheegtaan shay-an fii yaddi haalita ku sugan waa qaama kullu minhumaa bayinatan uu kusoo tagay annahu ishtaraahu inuu iibsaday wazana low tamanahu lacagdiisiina uu tiriyey waadegay fain ikhtalafa taariiqun hadduu iskhilaafo xukuman lilasbaqi baa loo xukmin wa ilaa haddii kala tacaaradaa labadaasi way istacaarudayaan ee walow qaala hadduu yidhaha kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka ahaaday biictukahu bikadaa intaasaan kaga iibiyey waa qaamahumaa labadii markhaatina waa soo taageen waadegee fain ittaxada hadduu midoobo taariikhumaa tacaaradataa labadaa bayino way istacaarudayaan wain ikhtalafa hadduu iskhilaafaan lazimahu waxaa ku waajibaya atamanaani labadii lacagood wakadaa in udliqata haddii la idlaaqo waxadumaa midkood la idlaaqana waa lamid fila sax haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi hadday laba sheegtaan shay fii yaddi haaliin nin kale shay uu gacanta ku haya ee laba ruux sheeganayaan waa qaama kullu minhumaa mid kastaa wuxuu markhaati ku soo taagay bayinata annahu ishtaraa mid kastaana markhaatiba wuxuu u soo tegey inuu iibsaday ninkaa saddexaad ee gacanta ku haya ayuu nin waliba markhaati u soo taagay shaygaa inuu ka iibsayey wawasana lahu tamanahu lacagtiisiina uu tiriyuu siiyey mid waliba wuxuu leeyahy anugu shaygaana gaarigaana iibsado lacagtiina waan u tiri kalna wuxuu leeyahy gaarigaana iibsado lacagtii baan u tiri mid waliba wuxuu leeyahy gaarigaygaysiye gaarigaygaysi xujo badan bal waa adeegay fa in ikhtalafa taariikhu haddii taariikhdu ay iskhilaafto taariikhdan markhaatiyadu iibka ay kala furayaane hadday iskhilaafto iibsiga masalan mid waxay furtay inuu bisha rajab la yidhaahdo iibsaday midna waxay furtay inuu ninka kale shabcaan iibsaday xukima lilasbaqi ka hore ayuunbaa loo xukmin kii rajab iibsaday ayuunbaa loo xukumi kama dee lacagtayda isiyun buu odhan hadday waxaan kaa iibsaday ba aanad lahaynad iyo hore usii iibisay lacagtayda isiyun buu leeyahay ila markhaatiyadana ku wada xukumay ninkan in lacagtii dee loo tiriyo lagu leeyahay kii gaariga kaxaysay misaalkeena marka kale lacagtiisi buu leeyahay wa ilaa haddii kale labada markhaatiga way way midoobeen isla bil isla maalin bay sheegayaan tacaarada taa labadaa markhaati way iska hor imanayaan way iscaarudan way isla dhacayaan maxaa la samayn mid walba dhaar buu u mari markaas inaanu ka iibinin dabeetana dee labadii lacagoodun baa la leeya keen haddaba labadii lacagoodun baa laga baxaya la laga doonaya masalada cagsigeedii waa markay shay sheeganayaan mid waliba anaa iibsaday iyadoo mid waliba leeya anaa iibiyey na waa tan walow qaala kullu minhumaa hadduu yidhaahda mid kastoo labadii wax sheeganayay ka midii bictukaw shaygan bikada anaa intaa kaaga iibiyey yani wuxuu yidhi shaarka aad gashan tahay anaa kaa iibiyo intaasaan kaa siiyo anaa lahaa ka kalena wuxuu uhi may anaa kaa iibiyo intaasuha waa qaamaa humaa labadii markhaatiyadina way soo taageen waa qaamaa humaa markhaatiyadiina way soo taageen mid waliba inuu shaarkaa ka iibiyo markhaati u soo taagay lacagtii inay sii buuli haddaba bal waad eegiye fain itaxada taariikhuhumaa taariikhda ay leeyihiin ay markhaatiyadu furayaan in ninkaa laga iibiyey hadday midowdo tacaarad lataa dee labadaa markhaati way iska hor imanayaan way isku dhacayaan oo way isla dhacayaan maxaa yeelay fii wakti keliya inuu kana milkigiisa ada kana milkigiisa ahaado ayaan dhici karaynin inuu kana gaar u lahaado kana gaar u lahaado isla wakti keliya markaa way dhicayo mid kasta dee dhaarun buu mari meelan waxba ka iibinin mitna waddaasumay cab wain ikhtalafa haddaba taariikhdii baa iskhilaaftay taariikhdii ayaa iskhilaaftay lazimahu hamanaan labadii lacagoodba waa ku laazimayaan baa leeyihi mar hadday taariikhdu iskhilaafsan tahay oo weliba waxaa shardi ah dee middana ay tagto uu caqdiga hore ka fuli karo ka labaadna ka fuli karo markaa labadii lacagood baa ku wada laazimaya ninkaa maxaa yeelay waxaa la leeyahay oo labada lacagoodba ugu laazimayaan ninkani markii horeysay shaarkan wuu ka iibiyey misaalaan ka soo qaad wuxuu ka iibiyaa ramadaan markhaatina ramadaan buu furaya markhaatina shuwaal buu furayaa markaasaa waxaa la leeyahay iibkaa hore wuu dhacay dabeedna ninkii iibsaday ee laga iibiyey si uu milkigiisa kaga soo baxayba milkigiisiibuu ka soo baxayoo kan labaada iibka sheeganayo ayuu amahii u hibeeyey ama uu masalan de si uunu kugu yimi mar labaad buu dabeedna kii kalena shuwaal dhexdeeda ninkii kaga iibiyey intuu ka hore ramadaan dhexdeeda ka iibiyey ayaa dabeedna si uu ninkan kale ugu wareegayba intuu ninkii ka soo wareegay buu kan wareego kana ramadaan buu ka iibiyey dabeed waxaa leeyahy shuwaal dabeedna labadii lacagoodba sidaasay ugu laazimayaan labada lacagoodba sidaasay ugu laazimayaan wakadaa in udliqataa haddii markhaatiyada la idlaaqo aw axadu ama midkood la idlaaqa midna la taariikheeyana labadii lacagoodba way ku laazimayaan maxaa yeele laba waqti inay kala yihiin baa dee muxtamil oo suurtagala walow maata hadduu ka dhinta can ibnayni laba inan buu ka dhintay muslimin iyo wanasraaniyin faqaala kullu minhumaa mid kasta wuxu uhi maata calaa diini waluu adeegaya fain curifa haddii loogaa annahu kaana nasraaniya sadiqa nasraaniyu baa loo rumay ee fain aqaamaa bayinatayni hadday soo tagaan mutlaqatayni qudima almuslimu ayaa la hormaray ee wain qayada hadday ku qaydaa ana aakhira kalaami islaamin un ahaa wacakasat luqraana tacaarad lataa way iska hor imanayaan waxau sheekuu yidhi hadduu nin dhinto laba inan buu ka dhintay labadaa inan mid waa muslim midna waa nasraani mid kiristana iyo mid islaama odaygii baa wafaaday mid kastaa dabeed wuxu uhi maata calaa diini anigu diintayda ku dhinto dee shaqayguma lihida ood iga tag kii kiristanka wuxu adaygu kiristan buu ku dhintay dee anaa ale wixiisii kii islaamkaana wuxu uhi maya waddadaa ka baxan oo islaamnimu ku dhinto anaa ogaaye anaa wixiisaba wada leh markhaatina lama hayso bal waa adeegi fain curifa annahu kaana nasraaniyan haddii laogaa odaygaas inuu kiristan ahaa sadiqa nasraaniyu nasraanigaa dee loo rumayn dhaartiisa lagu ra asalku waa ina gaalnimadiisa baaqi tahay kan islaamkiina wuxuu sheeganaya inuu dee gaalnimadii ka guuray oo u guuray islaamnimo asalkuna waa cadamulintiqaal iyo inaan guuridi jirin odaygu halkii uu ku sugnaa inuu ku wafaaday fain aqaamaa bayinatayni mutlaqatayn hadday soo taagaan laba markhaati bay keeneen oo ilaaqan waxa ay ku wax tacaarudina tacadud ma jiraan hadday laba bayinoo mutlaqa ah midna wuxuu keenay inuu muslima midna inuu nasraan yahay qudiba almuslimu muslimka ayaa la horumarinayaa markhaatiga muslimkaa laga horumar markhaatiga nasraaniga maxaa yeelay waxaa la leeyahay markhaatiga muslimka waxaa la socda ziyaadatu cilmin oo waxay sheegeen inuu ka guuray gaalnimadii oo islaamnimadii u guuray laakiin ta nasraanigu waa istisxaabu lasli un yacni sidiisii hore usoo ahaan bay ka dhigan tahay naaqilada ayaana ka awlaysan mustasxibada baa la yidhi hadday iska hor yimaadaan bayino naaqilaha iyo bayino mustasxibo ahi naaqilada ayaa la horraysiiyaa xagga markhaatiga marka la kala rajaxayo sida jarxiga iyo tacdiilkaba dee jarxiga loo hormarinayo tacdiilka loogu hormarinayo way qayda haddaba bayinadii muslimka ayaa waxay ku qayday ana aakhira kalaam islaam hadalkii ugu dambeeyaa shahaadadu ahaa wacakasat luqraa tii kalena waa cagse waxay tihi alla haalidu halaaa ayay ahay hadalkii ugu dambeeye ka soo baxa tacaaradlataa labadaa markhaati way istacaarudayaan way istaaaqudayaan oo de inuu labadaba ku wada dhinto ayaan markaa suurtagal ahayn marka waxaa laga soo qaadi un iyadoon markhaati jirin dabeetee nasraanigun baa dee loo rumayn asalku waa in gaalnimadiisii in la sidiisii ay iska tahay wain lam yucraf haddaan la garanin diinuhu wa aqaama kullun bayinatan uu soo taago annahu maata calaa diini inuu ku dhintay tacaaradataa way iska hor imanayaan halkaana waxau sheeku hi haddaan diintiisa marka hore ba la garanaya taa hore nasraani bay kan dhintay diintiisa lama garanay wa aqaamaa waxaanay soo taageen kullun bayina mid kastaa markhaati buu soo taagay annahu maata calaa diini inuu diintiisa ku dhintay aniga islaamnimu ku dhintay markhaati u kay kan kalena wuxuu yidhi gaalnimu ku dhintay kiristaannimo markhaati u soo taagay tacaarada taa labadaa markhaati way iska hor imanayaanoo markhaati la-aanu baa meeshaa ka soo baxaysa oo markhaati la-aan ha soo baxday maxaa la yeeli nimanka waa is haystaane maalkan unbaa la eegayaa hadday cid kale gacanta ku hayso ninkaa gacanta ku hayaa hadalkiisumaa la raaci ku waafaqo hadday gacanta ku wada hayaanna mid waliba ka kale u dhaaranno dabeedna way kala qaybsanno walow maata nasraaniyun can ibnayni hadduu ka dhinto muslimin iyo wa nasraaniyin faqaala almuslimu baa wuxuu udhi aslamtu bacda mawtii baan islaamay falmiiraasu baynana dhaxalku wayna udhexeeya faqaala nasraaniyuna wuxu uhi bal qablahu baad islaamtay sudiqa almuslimu baa loo rabay biyamiini ee wain aqaamaahuma hadday soo tagaan qudimo nasraaniy baa la hormarin ee falaw itafaqaa calaa islaami libni hadday fii ramadaana isku waafaqaan wa qaala lmuslimuuna uha maatalabu fii shabcaana buu dhintay wa qaala nasraaniyu fii shawaala buu dhintay sudiqa nasraaniyu baa loo rumay wa tuqadamu bayinatu lmuslimiin calaa bayinati baa laga hormarin waxau sheeku leeyahay hadduu nin ka dhinto nin nasraaniya baa dhintay laba wiil buu ka dhintay labadaa wiil ee meesha iminka jooga midna waa muslim midna waa kiristaan kii muslimka aabaa wuxuu yidhi warniyow inta odaygu islaa intuu dhintay dabadeed baan anugu islaamay falmiiraasu baynaa dee dhaxalka waynu wada le ila markaa hore isku wada diin baynu ahayn anigu gadaalun baan ka islaamay dee dhaxalka waynoo dhexeeyaa buui aslamtu bacda mawtihi ayaan islaamay falmiiraasu baynanaa dhaxalka waynoo dhexeeya faqaala nasraaniyuna wuxu uhi bal qablahu waar isagoo oo nool baa xidhiirku idin kala go-ayo dee hortiibaad islaamtay wax dhaxalo aad ku leedahay ma jirta waxba ana iska wadanayn sudiqa almuslimu muslimka ayaa loogu rumayn biyamiinihi dhaartiisa muslimka ayaa loogu rumaynaya dhaartiisa maxaa yeelay asalku waxa weeye dee inuu diintiisii ku sii jiray kani kan muslim inuu diintiisii hore ku sii jiray ayaa asal ah wain aqaamaahumaa hadday soo taagaan bayino waxa ay yidhaahdeen baa mid waliba markhaati u soo taagay midna inuu xilligan islaamay midna inuu xilligaa hore islaamay qudimo nasraaniyu waxaa la horu marinayaa markhaatiga nasraaniga maxaa yeelay waxaa la leeyahy waa naaqilo waa naaqilo oo dee kanna wuxuu leeya anugu kiristaannimadii baan iskaga sii jiray oo ilaa odaygu dhinto xaggaa dambaan ka islaamay kanna meel dhexuu ka sii rarayaa wuxuu leeyahay maya e ka hor baadin aada islaamtay markaa bayinadiisaa naaqil bayinada mus muslimka waa mustasxiba asalkii horumaysa ee diintii ahayd unbay isla saaxiibanaysaa markaa bayinada kiristanka ayaa naaq ziyaadatu cilmi wadata haddaba wuxuu sheeku uhi falaw itafaqaa calaa islaami libni fii ramadaana waxay isku waafaqeen wiilku inuu islaamay ramadaan taa iyada waa la isla meel dhigay wa qaala almuslimu kii muslimka waxau maa talabu fii shabcaana war adigu shabcaan buu dhintay shabcaan dee anna rabadaan baan islaama dhaxaligi waa wada leenahay qala nasraaniyu nasraanigina wuxuu yidhi fii shuwaale shuwaal buu dhintayoo dee dhaxalka anaa leh oo marka waad ka islaamnimo horraysay adna rabadaan baad islaamtay odayguna shuwaal buu dhintay isna wuxuu leeyahay maya shabcaan bay ahayd tuu dhintay annaa dee rabadaan baad islaamay sudiqa nasraaniyu nasraaniga ayaa loo rumayn ka nasraanigaa baa dhaartiisa loogu rumayn maxaa loogu rumaynayaa dee asalku waxay tahay inaan odaygii dhimanine dee ilaa shuwaal iska sii joogo baqaawul xayaa baa asala hadday markhaati timaadana waa tan watuqadamu bayinatu lmuslimi calaa bayinatihi haddii markhaati la isu soo oogana dee waxaa la horumarinaya bayinada muslimka ayaa bayinada nasraaniga laga horumarinaya maxaa yeelay bayinada muslimku markaa naaqilo weeye oo waxay ka raysaa noloshii oo mawdkiiba u raysaa shabcaan ta kalena waxay leey ilaa shuwaal wuu iska sii noola marka yani halkaasun kala fahma low itafaqa calaa islaami libni fii ramadaana wa qaala almuslimu maa talabu fii shabcaana wa qaala nasraaniyu fii shuwaal sudiqa nasraaniyu baynu nidhi oo halkaa asalku waxa weeye in noloshii ay sii baaqitayo dee ilaa shuwaal uu sii jiray hadday markhaati tagtana watuqadamu bayinatu lmuslim baa loormay calaa bayinati nasraaniga oo bayinada muslimku waa naaqilo oo nolol bay kala saa geeri bay u raysaa shabcaan dhexdeeda ta kalena waxay leedahay ilaa shuwaal buu iska sii noola walow maata xun buu inagu soo daayay sheekhu caawe walow maata hadduu dhintay can abaweyni kaafirayn laba odayoo laba aabbo oo islaan iyo oday gaalaabuu ka dhintay waibnayni muslimayn laba wiil oo islaam fa qaala kullun mid kasta wuxu uhi maata calaa diinina diintayadii buu ku dhintay صدق الأبوان باليمين لوجههم وفي قول أن يقف ولا تشوجن حتى يتبين أن تقع دانا يصطلحوا ما يكشينيا فالشيخ يرين هدي أردنتو نمبادنتي وعقدنتي أضي إسلام دلي أبي هوي أبوين كدوا بالتغليبون قال إيا اللبوي لو إسلاما فقال كل الملك يستوي حري لبدي أضي والد كان وحي إلى maata calaa diinina labadii carruur waxay lahayn islaamnimu ku dhintayoo dee dacalkii annagaala iska socda sudiqa alabawaani bilyamiin labada aabbo ayaa loogu rumayn dhaar iyagu baa laodhan dhaar maxaa yeele waxaa la leeyahay ilmaha gaalnimo ayaa marka hore lagu xukmiyaa aabbihii baa la raaciya aabbihii hooyadii baa la raaciya markaa dee ilaa la ogaado wax khilaafsan asalkii hore ee yaraanta uu ku raacun buu kula soconayaa bay leeyihin وفي قولنا يوقف قولنا عليه ولا جوجين حتى يتبين ويصلحوا ورتي ما كيشينيان ما وخ كعدانيان انو اسكا جوجين حيالي دي راعينتا لا راعيه قنغاركي با كو هدلay raday qangaarkii ku kala hadheen waxaynu maraa ku kala horumarina garan mayna inuu kaadina buu leeyahay walaw shahidan haday marxaati kacdo mara marag annahu ataqa fi maradihi saliman inuu xureeyay وقرآن غانما إنه حريي وكل واحد ثلث ماله ويه فالواد يجي فإن اختلف طريق هدو خلاف قدم الأسبق بالهرمري وإن اتحدنا أقرع ولا قرهد وإن أطلق تعدي إلا إذا غنى قيل وحلا يقرع يقرع أما يقرع ولا قرهد وفي قولنا يعتق وحلا حرى أما يعتق وحك حرام من كل نسبه قلت وعلى المذهب يعتق وحك حرام يعتق من كل نسبه بالك حرام والله أعلم وعلى الشيخ يريد haddii ay markhaati yani shaksi baa markhaati waxa uu ku furay annahu actaqa fii maradihi inuu xanuunkiisii markuu xanuunsanayo xoreeye saalima addoonka saalim la yidhaahdo wa bayina ukhraa mid kalena waxay tidhi xanuunkaa wuxuu ku xoreeyey khaaniman addoonka khaanim la yidhaahdo wa kullu waacin hulusu maali mid kastaana saddex addoon baabu lahaayo mid waliba dhinaciisuu hulusulmaal u yahay waraadina waxay tidhi annaga mid un baa naga baxa ulukaa sharcigu odayga u ogoliyun baanu ogollay bal waa adeegee fain ikhtalafa hadduu iskhilaafo taariikhun labada markhaati taariikhdooda hadday iskhilaafto oo masalan midna wuxuu leeyahay rabadaan bay ahayd midna wuxuu leeyahay dilxijay ahayd qudimadaasbaqu dee ka horaan la horumarin maxay leeyahay tasarufaadka waa taynu xaggaa wasiyada kusoo maray munajaska ee maradulmawdka dhaca midba miduu ka horreeyey baa la horraysiiya weynitaxada hadduu midoobo oo ay isku wakti sheegaanna uqrica dee waa loo qorridi wax lagu kala saaraan jiray wain udliqataa haddii la idlaaqo haddii la idlaaqo markhaatiyada oo aanay wax taariikha sheegin qiila waxa la yuqric waa loo qorridi wafii qowlin qowlna wuxuu le yactiqu min kulli nisfu mid kasta nisf baa ka xoroobaya waxayna way siman yihiin nawaawina wuxuu uhi qultu almadabu yactiqu min kulli nisf mid kasta niski ayaa xoroobaya waxay leeyihiin dee haddaynu qori tuurno waxaa laga yaabaa in qori tuurkii oo addoonnimadii ku dhacda kii horreeyey dabeetana mid xoroobay aynu addoomayno kii markaa addoonkaana aynu xorayno wallahu aclam walow shahiida ajnabiyaani hadday laba ajnabiyo markhaati ka kacaan annahu awsaa bicitqi saalimin inuu xoreeyo huwa uluuna wey wa waaritaani xayzaani laba waaris oo maalka wada dhammaysanayaana annahu rajaca can daalika inuu ka noqday bay sheegeen wawasa u dardaarmay bicitqi khaanimin wahuwa uluuna wey habata likhaanimin horta wuu sugnaan ee fain kaana alwaaritaani hadday faasiqayn yihiin lam yahbut irujuuc ma sugmayo fayactiqu saalimun baa xoroobaya wa min khaalibina uluuu maalihi buu ayaa ka xoroobaya bacda saalimin saalim dabadii waxau sheekhu yidhi haddii ay markhaati kacaan laba ajnebi ayaa mara kacay waxay yidhaha annahu awsaa bicitqi saalim ninka saalim la yidhaha buu dardaarmay xorayntiisa huwa ulu waana ulusulmaal washayda waaritaani laba waaris laba dhaxal kale oo xayzaani warasada wada dhaxalka wada qaadimsan laba inan oo kale ahi ayaa waxaa jira annahu rajaca can dalik inuu ka noqday wa wasaa bicitqi khaanim khaanim uu dardaarmay xorayntiisa huwa uluhu isna waa ulu abata waxaa ku sugmaya markhaatigooda cidqigii saalim in laga noqday cidqigiina liqaanimin uu sugmay maxaa yeelay wax tuhmaad baan ku jirin mar hadday labadii isu qiima yihiin dee waa wax tuhmaada baan ku jirin dee wuxuu sheekhu uhi fain kaana alwaarisaani hadday yihiin labadan wax dhaxlaya faasiqayna hadday yihiin laba faasiq lam yahbut irujuucu rujuucaasi ma sugmayo wasiyadii saalim laga noqday maxayl shahaadatufaasiq baan dee la aqbalayni fayactiqu saalim hortu saalim wuu xoroobayo dee labadii ma ajnabi markhaatigoodu ku xoroobaya maxayl ulukii dee wuu noqday rujuucna ma sugmin wa min haanimin haanim xaggiisana waxaa ka xoroobaya ulu maalihi maalkiisa uludkiisa qadarka qadra maa yaxtamilu ulu maalihi bacd saalim saalim dabadi saalim inta la saaro oo sidii wax dhintay ama la dhacay oo kale laga soo qaado ilana ajnabiga furaayo isaga saasuu ku xoroobayeen ayaa khaanimna waxa ka xoroobaya inta ulus noqota inta ulus noqota ayuunbaa ka xoroobaysa waxaa la leeyahay dee saalim isaga laba ajnabiba u furay khaanimkanna dee warasadii mar hadday qiratay ilaahay kan u dardaarmay ka noqodkiina sugmi waayey dee kanay qirteenna ulukiisa ayuunbaa ayuunbaa ka xoroobay oo marka isaga iyo wixii kale loo ego ayaa ulus ka xoroobay wallahu aclam faslun fii shuruudi lqaa'ifi wa bayaanihi lxaqi nasaba bigayrihi fasalkan waxaa sheekhu inooga hadlayaa qofka qaa'ifka ay shuruudda u leeyahay iyo sidaa loo haleeshiiyo nasabka cid kale ayuu inooga hadlayaa ka qaa'ifkuna waa qofka ilaahay uu dadka markaa baray tusmadooda iyo qaabkooda ee garanaya markaa sida ay isu dhaleen iyo xidhiirkoodii waxaa ka dhexeeya markaa qaa'if xagga luq ahaan waa qofka aahaarta iyo raadka raacraaca ayaa la yidhaahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhahaa man yulxiqu nasba bigayrihi cinda alishtibaahi bima khasahu allahu tacaala bihi min cilmi dalik waxa weeye qaa'if waa cidda nasabka haleeshiisa cid kale markay ishtibaah u dhaco ee ay isku qaldamaan waxaana uu ku haleeshiinayaa wax alla uu ku gaar yeelay oo aqoon taasoo alla u baray ayuu ku haleeshiinayaa carabtuna aad bay u taqaanay qabla alislaam waanay ku faani jirtay waxaanay ku tirin jirtay min ashrafi culuumihaa culumta ay haysatay waxyaalaha ugu sharafda badan ama ugu qiimaha badan ayay ku tirin jirtay waxaana u asalaa xadiidka bukhaari iyo muslim ay wariyeen ee caisho laga warinayo waxay tihi rasuulka sala allahu alay slam ayaa ii soo galay isagoo aada u faraxsan oo wejigiisu werwarayo waxau dabeed yidhi miyaanad ogeyn ninka mujazis la yidhaahdo almudliji ayaa ii soo galay ayuaa ii soo galay buu yidhi wuxuu arkay usaame iyo zayd oo qadiifadii ay saaran tahay oo madaxyadana ku qariyey gumudaha ama luguna ay muuqdaan dabeedna intuu sidaa u eegay ninkaa mujazid la odhan jiray iyo wuxuu uhi inna haadihi alaqdaam bacduhaa min bacd gomudahani way isdhaleen buu yidhi qaarkoodba qaarka kale ayay ka ahaadeen buu yidhi markaa rasuulku arrinkaa aada iyo laxaad buu ugu farxay waxaanay tusinaysaa in khiyaafada noocaasi ay tahay mid xaqa maxaa yeelay haddii aanay xaq iyo wax jira aanay ahayn rasuulku waa u diidi laha wuxu odhan laha waxba kama ogide iska daa faraxa rasuulku ku farxaynaa waxay ahayd nimankan munaafiqiinta ah ayaa waxay dacnin jireen ama wax ka sheegi jireen usaame nasabkiisa waayo usaama waxay leeyihiin waxaa nin dheer oo madow sayda waxaa nin gaabanoo isagoo xagga caddaanka xiga ayuu ahaa markaa sidaasay nasabkiisa ku dacnii jireen dabeedna aada iyo laxaad ayaa rasuulku ugu farxay marka uu sidaa yidhi shardulqaa'ifi ninkaa qaa'ifkaa shardigiisu muslimu weeye cadlun oo caadilo mujarabun oo wax soo jirabay wal asaxuna ishtiraadu xurun xurin dakarin in la shardiyayo mid labo mid xora oo lab weeyaan la cadadin tiro lama shardiyo walaa kownuhu mudlijiyan qodaa reer mudlij inuu ka dhashay waxba se lama shardiyo waxau sheekhu yidhi shardiga ninka qaa'ifka ah shardi bimacnaa shuruud baa loo jeeda waa mufrad mudaafahoo shuruud baa looga jeedaa shuruud lqaa'if muslimu weeye macnaha islaamu weeye halkaa u muslimun iyo cadlu iyo ka cabiray inuu islaam iyo cadaalad ka cabirabay ayaa habboonay shuruudda ninkaa qaa'ifka ah ee waxala heshiinaya ee qowlkiisa la caqabsanaya uu leeyahay waxa weeye islaamu markaa gaal laga aqbali maayo cadlun cadaalad baa la shardiyaa ee faasiqii laga aqbali maayo maxaa yeelay dee ama waa xaakim ama waa qaasim labadaana markaa cadaalad baa loo shardinaya waxaa kaluu sheekhu idhi asax waxa ah in la shardinayo xurin dakar inuu yahay mid xora oo lab sidii qaadiga oo kale inuu yahay mid xora oo lab taaniguna wuxuu leeyay waa si muftiga oo kale oo waxba xor iyo labnimo looma shardiyo laa cadadin laakiin tiro iyadoo looma shardiyo oo mid keliya waa ku filan yahay laakiin lama shardiyo buu yidhi walaa kownu mudlijiyan inuu qolada reer mud beni mudlij inuu ka tirsan yahay ayada waxba shardi ma aha ee wuxuu noqon karaa dee carabta inteeda keliya cajambu waa noqon karaa maxaa yeele waa khiyaafadu waa nooc cilmiga ka mida qofka barta dee waa ku camal falaya cumar bin khadaabba mid buu lahaa baa layidhi taaniga wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeeda mee waa la shardiyaa maxaa yeele benimudrij bay u noqon jireen saxaabadu cid kale umay noqon jirin haddaba wuxuu sheekhu uhi faidaa tadaacayaa marka ay sheegtaan laba qof majhuulan mid laga jaahil yahay curida calayhi qaa'ifka ayaa loo bandhigay wakadaa low ishtarakaha hadday ku shiraakobaanna waa la fii wadin galmo fa walada ay dhasho waladan mumkinan minhumaa ilmo suurtagal labadoodaba ka ah watanasacahu ay ku doodaan oo seebay ku suurtageli bian wadi'a waa inay u galmadaan imra'atan bishubhatin oo mushtarakatan lahumaa ama addoonay wada lahaayeen oo wadiya zawjatahu ayuu u galmooday wa tallaqa wuu faray fa wadi'a aakharu bishubhatin ayuu ugu tegey aw nikaaxin faasidan ama nikaax faasida ow amatahu buu u tegey fa baacaha waayibiyo fa wadi'a halmushtarii mushtarakii baa dabeedna u galmaday walam yastabri waaxidu minhumaa midkoodna iskama hubsanin wakadaa la wadiya mankuuxatan haddii uu u galmadona waa labadi fila saxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii ay sheegtaan tadaacayaa laba shaksi ayaa waxay sheegteen majhuulan ilmo laga jaahiliyaayo cidda dhashay aan la garanaynin misle ama mid yaroo la tuuray ama qaybkii ama ha nool ama ha dhinto misle marka u dhinteen waa inaanu dee tagayuron ku dhicin lana aasin curida calayhi ninka qaa'ifkaa ayuunbaa loo bandhigayaa oo la odhanayaa bal hadda labada ninka dhalay ilmaha eeg baa la odhan kaw haleeshiiyu idhahda kaasaa dhalay ayuunbuu ilmahaasi raacayaa wakadaa low ishtarakaa haddii ay ku shiraakoobaanna waa la mid laba nin fii wadin galmo gabadheed hadday laba nin ku shiraakoobaan ayagana waa la midoo ninka qaa'ifka unbaa loo bandhigayaa oo fa waladad waladan mumkinan ay dhasho ilmo suurtagala minhumaa inuu labadoodaba ka ahaado ilmahaasi waa suurtagal inuu kala dhaliya inuu kala dhaliyo labadaa galmada gabadha ku shiraakooy watanaasacahu de ay kuna doodaan oo isku qabsadaan mise labadooda galmo dhexdoodana wax caadaahi may imanin ee duhri keliya ayay iskaga daba tegeen marka haddii ay sidaa ugu shuraakoobeen galmada ilmahaasina uu suurtagal yahay labadoodaba inuu ka ahaado kuna doodaan qaa'ifka ayaa loo bandhigaya oo ku haleeshiiyo ayuunbu raacaya haddaba sidee baa loogu shuraakoobi karaa gabadh xaalkeedaas marka wuxuu sheekhu uhi bi an wadiya imra'ata min shubha dee mid meelaha guryaha un iska joogjoogtay haydo mid baa islaantiisii mooday haddana mid kalea islaantiisii mooda halkaasay mashaqadu ka timi oo mushtarakata lahuma ama markaa addoon ay wada leeyihiin ayaaba dee ay isu weydaartay oo wadiya zawjatu ama islaantiisii ayay intii mucaamala dhex martay ayuu wadallaqa furayo fa wadiyaha aakhiru bishubha mid kalea dabeedna islaantiisii mooday aw nikaaxan faasidin ama mid kalea nikaax faasidinba ku guursadayoo dee iyadoon cadad bixin buu guursadayba aw amatu ama islaantii ama doontiisii ayuu masalan la mucaamalooday fa baacahaa markaasuu iibiyey fa wadiyaha almushtari ninkii mushtarka ahaa ee iibsaday ayaa isna la mucaamalooday walam yastabri waaxidun maaha midkoodna istibre kumuu samaynin qaa'if baa loo bandhigi markaa ciddii uu haleeshiiyo ayuun baanu markaa ilmahaas haleelaya wakadaa la wadiya hadduu ugu tagana waa la mid mankuuxatan filasaxi gabadh nin kala qaba hadduu ugu tagana shubha iyo ismoodsiis oo dabeetana ilmo inay kan dambe shubhada ugu tegay iyo ninkeeda ka ahaataba dhasha qaybka ayaa loo bandhigaa filasaxi haddaan qabanno oo waxaa la haleeshiin uun ku haleeshiiyo markaa zawjku xagga haleeshiinta isagu halkan kuma awlaysna taniguna wuxuu leeyahay zawjka ayaa firaashkiisu awood leeyahay zawjka ayuun baa la haleeshiinaya ilmaha faidaa waladad markay dhashay islaantaas limaa bayna sittati ashhurin lix bilood iyo wa arbaci siniin afar sano inta udhaxaysa min wadayhimaa galmadoodii wawaddacayahu ay sheegtaan curida calayhi waa loo bandhigay fain takhalala bayna wadayhimaa haddii galmadooda u dhaxeeyo xaydatun xayd falihaani ka labaad buu sugnaaday ilaa an yakuuna alawalu zawjan inuu yahay fii nikaaxin saxiixin mooyaane wa sawaaun fiimaa itafaqaa iswaafaqaa islaaman wa xorriyatan am laa ismay waafaqina wax farqigoledii ma jirto waxuu sheekhu leeyahay masalooyinkaa aan soo sheegnay markay islaanti ku dhasho lix bilood iyo afar sannadood inta u dhaxaysa markay islaantu ku dhasho min wadayhima yani labadaa labadoodaa utegidood marka laga bilaabo lix bilood iyo afar sannadood inta udhaxaysa hadday ku dhasho wadacayaahu ay labadibana sheegtaan ilmihii curidda caleyhi qaybka ayaa loo bandhigayo wuxuu haleeli markaa cidduu haleeshiiyo laakiin wuxuu sheekhu uhi fain takhalala bayna wadayhimaa xaydatun haddii ay soo kala dhex gasho labadoodaa is arag masalan xayd baa soo kala dhex galo intay kii hore is arkeen dabadeed bay caadadii heshay kan kalena waa kasii dembeeyey markaa falithaani ka labaad ayuu ilmuhu u sugnaaday maxaa yeele caadadaha hore waxay ku tusinaysaa inaan gabadha utagaa hore rixmkeeda waxba ku gelin markaa kaa hore uu kaadho kan labaad unbuu u caynoob ilaa an yakuuna lawalu zawja fii nikaaxin saxiixin inuu yahay ninku ka hore inuu yahay zawj isagu dee kii qabay ee nikaax saxiixa weliba ku qabay inuu yahay mooyaane ka labaadna dee shubha iyo nikaax faasida iyo inuu markaas dee ugu tegey markaa qaa'ifkii baa dee ma loo bandhigay hadday saa noqoto ka hore uu zawj yahay oo tacalluqiisii markaa goy maayo wa sawaaun fiihimaa labadaa ku doodayana waxaa siman itafaqaa islaaman wa xorriya dee iswaafaqaa xagga islaamnimada iyo xorriyadda oo ama laba islaam haada ama laba xor ahaadan amla ayay ahaanina muslim iyo dimi xor iyo addoon way isku qabsan karaan nasabku dee isagu isma khilaafo waxaa nasabka la yidhaahdaa isagu iskhilaafi maayo oo wax khilaafku leeyahay ma jirto kitaabulcidqi halkaa waxaa uu sheekhu inooga gelaya intaa wixii ka dambaysay ilaa kitaabka dhammaadkiisa axkaamtaa uu addoonku leeyahay ayuu halkaa ilaa dhammaadkiisa inoo wadayaa noocan maa yar adeygiisana wuu leeyahay oo wuxuu dee mar haddaan waxaad ficil ahaan aad u arkayso oo dee suuqii iyo nolol maalmeedkii ka muuqda aanu ahayn sheekuun buu noqonayaa adag kamiraha qaarkood inay adkaadaan ayaaba laga yaabaa waaba inuu iska dayn laynah masalan dee wuxuu ku dhex jiraa kitaabkii oo dhan marka waxayna u kalifayeen inaynu akrino dee kitaabkii oo dhan buu ku dhex jiraaye isagii hadduu gaarunu saaran yahay oo aanu kitaabka intaynu soo wadnay aanu ku dhex jirin waynu iskaba dayn lahayna kitaabkii uu meel walba kaga jiraa dee nusuustii qur-aanka iyo sunnihiina ayana uu ku jiraa oo ilaahay un mar inuu soo celiyo dee waynu rajaynaynaa culimmaduna inta badan waxay ku khatimaan siiba fiqiga dee kitaabulcitqigaasay ku khatimaan iyagoo markaa tafaa'ul ahaan ilaahay naarta ka xoreeyo ugu yar tafaa'ulaya markaa kitaabulcitqi bimacna alictaaq xorayn baa looga jeedaa cataqa alfarasu bimacnaa dee waa dheereeyeba ama cataqa alfarqu waxaa shimirtaa yaree ku jirtay buulka marka ay duusho ayaa la yidhahda addoonkii marka laga fakiyo addoonnimadii ayaa dee sidii shimbir markaa laga sii daayay qafisoo kale ayuu noqonayaa sharci ahaana waxaa lahay isaalatu riqi can ilaadamiyi waa addoonnimadii haysatay aadamigan oo la suuliyo waxa u asala faku raqaba ilaahay halkuu leeyahay muxuu jiirta uga gudbi waaye jiirtaas waxay noqotay addoon la xoreeyo waxaa kaloo aayad qur-aan sheegaysay waid taquulu liladii ancama allahu calayhi ka ilaahay islaay waa ancamta caleyh adnaad xoraysay fataxriiru raqaba waxaa kaloo jirtay in dee xagga dilka iyo oo kale la tilmaamayey in addoon la xoreeyo kafaaradii xadiid kaloo saxiixayn isna waxaa man actaqa raqabatan muumina qor muuminaa qofka xoreeya actaqa allahu ilaahay wuxuu ku xorayn bikulli cudwin minhaa xubin kastoo ka mida cudwan min acdaa'ihi min annaar xubin kastoo addoontaa u xoreeye ka mida wuxuu ku xoraynaya ilaahay xubin kan xoreeye ka midau naarta ka xoraynaya xata alfarji bilfarji farjigaa farjiga ilahay naarta ka xoraynaya waxaa kaloo xadiid abu daa'uud uu warinaya waa man actaqa raqabata muumina qoor muuminaa qofka xoreeya kaanat fida'u min annaar waxay u noqon furasho naarta lagaga furto markaa raqabana had iyo goraale waxaa looga cabbiraa dee lahaanshahan masalan uu sayidkiisu leeyahay ayaa wuxuu ka dhigan yahay xadhig qoorta ugu jiro oo kale se neefka xoolaaba dee qoorta xadhig uu kaga xidhan yahay oo kale ayuu ka dhigan yahay marka de waataynu kana soo hadallay sida ay ku sugmayeen addoonnimadan ay ku imanaysay oo haddee dadkaa qaangaadhka ah masalan dee gaalada wixii laga soo qabsado dumarka iyo ciyaalku inay markaba addoommo noqonayeen kuwa waaweyn ee qaangaadhka ana dee wixii hadduu imaamku addoonnimadooda uu doorto inay sidaa ku addoomobayeen islaamku weliba addoonnimada intay addoomaa yihiinna dee aad iyo laxaad buu xuquuqdooda u ilaaliyey markaa waxaanu aada u dhiirigeliyey dee sidii loo xorayn lahaaye duruqdii lagu xorayn lahaa buu aada u badiyey arkaantiisuna waa muctiq iyo catiiq iyo siiq waa muctiqoo kaa u xoreeyey catiiq kaa la xoreeyey ama muctaq dheh iyo siiqadii innamaa yasixu waxau ka ansaxaa xorayntu min mutlaqi tasarufi mid tasarufkiisa iyo takrifalkiisu sii daysan yahay wayasixu tacliiquhu waxa ansaxaya in wax lagu xidhay waidaafatu in loo tiriyo ilaa juzin qayb fayactiqu kulluhu waa xoroobayaa waxau sheekhu yidhi wuxuu ka ansaxaa xorayntu min maalikin muطlaqi tasaruf maalik baa loo qadaraya mid wax leh midaan waxba lahayn waxbaan xoreeyey ama addoon aanu lahayn baan xoreeyey ma ansaxayo waa inuu muطlaqu tasaruf yahay qof tasarufkiisa iyo takrifalkiisu sii daysan yahay maxaan la ogolayn sabigii iyo majnuunkii iyo kii safiihnimo ama falasnimo loo sharay iyo addoonkii iyo waxaasoo dhan baa meesha ka baxayo onay waxba xorayn karaynin wayasixu tacliiquhu waxaa kaloo bannaan in lagu xidho sifo haddaad meeshaa gasho xor baa tahy haddaad waxaa samayso xor baa tahy way bannaan tahay marka wixii sifadii la helaana wuu xoroobaya waidaafatu ilaa juz'in waxa bannaan in loo tiiriyo xorayntii qayb ka mida isaga masalan gacantaadaan xoray ishaadaan xoray fa yactiqu kulluhu dhammaantii markaa u wada xoroobaya ama hoodan ha ahaado ama nin ha ahaado markaasi aan waxba haysan oo caydheen maxaa ilahi abu daawud iyo nasaa-i iyo axmed iyo waxay warinaya nin baa ayaa xoreeyey qayb addoon buu qayb ka xoreeyey markaasaa rasuulka loo sheegay dabeedna xorayntiisii ayuu markaa wada baneeyey wuxu uhi ilaahay wax shariigahow leeyahay ma jirto sidaad ku xoraysay kusii wadadaa waa hadduu isagu wada leeyahay wey hadduu isagu wada leeyahay haddii masalan uu cid kale dee la leedahayna isaga inoo keeni doona wasariixu haddaba hadalkiisa caddina taxriirun iyo wictaaqun weeye wakadaa faku raqabatina waa lamid fila saxiix walaa yaxtaaju ilaa niyatina u baahan maayo wayaxtaaju ilayhima wayaxtaaju ilayha waxa u baahan kinaayatuhu kinaayadiisa ayaa u baahan wahiya laa milka lii calayka milki kuguma lihi laa suldaana suldaanku laa sabiila jidku laa khidmata anta saa'ibatun dee kaa la yskaga tegay baa tahay anta mawlaya adaa sayidkaygiya wakadaa kullu sariixin nagu waa lamid aw kinaayatin lialaaqi oo dalaaqi uu leeyahay wa qowluhu licabdin uu ku yidhahdaa anti xuratun waliamatina anta xurun sariixun weeye halkan siiqadii xoraynta ayuu inooga gelayaa markaa siiqadaaga xorayntu dee waa laba lafdiunoo sariix iyo kanaayo sidii aynu dalaaqaba ku soo maraynay ayuu sariix hadal cad iyo hadal maldaxa ayuu kala noqonayaa marka wuxuu dhaha daba sariixa xorayntu hadalka cad ee xorayntu waa taxriir iyo ictaaq labadaa erey wixii laga keenay anta muxararun xarartuki anta catiiqun anta muctaqun hayla qur-aanka iyo sunnaha ayay ku soo arooreen hadduu qofku dheeldheelayo iyo hadduu ciyaarayo iyo hadduu dhab u jeedana isku mid unbay noqonayaan wakadaa faku raqaba faku raqabana waa fakaktu raqabata anta mafkuuku raqaba mid qorisa la furay baata fil asaxi haddaan qabanno ayaduna waa sariix bay noqonaysaa qur-aanka ayay ku soo aroortay walaa yaxtaaju ilaa niya mar hadduu sariix yahayne hadal cad hadduu yahayne niyo uma baahdo oo misle hadduu yidhahdo waa actaqtuki waan ku xidhay ama xarartuki xarartuka hadduu yidhaahdo dee wax kaloo laga fahmaya ma jiro niyo uma baahnay hadalkaasu ku xoroobaya wayaxtaaju ilayha niyada waxaa u baahan kinaayatu kinaayadiisa kinaayada xorayntu leedahay maldax ayaa u baahan kinaayana waa taynu dee hore soo maro sariixna waa wixii aan waxa mooye wax kale aan suurtagal ahayn kinaayana waa wixii baabkan iyo baab kaleba soo geli karaa de wuxuu sheekhu yidhi kinaayaadkaa niyada u baahan waxaa ka mid ah laa milka lii calayki milki kuguma lihi dee waanku xoreeye milki kuguma lihi iyo dee iminka si aad u dhaqmaysana way noqon kartaa laa suldaana awood kuguma lihi laa sabiila jid kuguma lihi laa khidmata xool ay kuguma lihi shaqo anta saa'ibatun waxaa tahay mid yacni dee laga tegay sidii dee tii ay sanaamyaalka neefka ay ugu tegi jireen oo kale anta mawlaaya adigu sayidkaygii baad waadaaba markaa dee meesha iminka sarreeyoba waxaasoo dhammi xoraynna way ixtimaali karaan wax kalena way ixtimaali karaan marka haddii uu niyeeyo ayuunbay xorayn noqonaysaa wakadaa kullu sariixin aw kinaayatin lialaaq sariix kasta ama kinaayo kasta hadal kastaoo cada ama maldahahoo furiinku u lahaa halkanna kinaayuu ka noqonaya hayla qaydkii milkiga ayay markaas faa'iidaynaysaa ana minka raaliqun aw baa'inun taasay ka soo reebeen oo yidhaahdeen hadduu xorayn uga jeedo xorayn noqon mayso wa qowluhu hadduu addoonkiisii ku yidha licabdi hadduu ku yidhahdaa anti xurratun si mu'anas oo kale ula hadlee anti xurratun buu yidhi waliamatin addoontiina sidii mudakarku ula hadlo wuxuu dhahay anta xurun buu yidhi sariixun hadalkaasi waa cad yahayoo waa hadal sariixa xaggii xorayn oo tadkiirkan iyo taaniidkan uu isweydaariyeyna waxba ma yeelaya mar haddii ay ishaare iyo meesha dee la hadal khidaabu meesha yaallo walow qaala hadduu yidhaahdo cidquki ilay cidquka ilayka ayuu kuu sugnaaday aw khayartuka waan ku doorgeliy wanawaa tafwiid alcidqi ilayhi inuu bandhigan u niyeeyo factaqa nafsahu xoreeyo fi lmasjidi cataqa waa xoroobaya waxuu sheekhu yidhi yani waa meelo badanoo markaa uu ka shabahayo cidqigu uu dalaaqii ka shabahayo xagga tacwiidka iyo xagga tacliiqa iyo baa ka mid a marka wuxuu sheekhu yidhi haddii uu yidhaahdo shaksi ba addoonkiisii wuxuu ku yidhi cidquki ilayka xorayntaadii adigaan ku dhiibay khayartuki waan ku doorgeliyey khayartuka wanawaa waxaan u niyeeyey tafwiid alcidqi ilay inuu xoraynta u bandhigo isagu isxoreeyo factaqa nafsahu isla markiiba naftaydii waan xoreeyey buu ihi fi lmajlisi meesha iyadoo la fadhiyo cataqa wuu xoroobaya maxaa yeelay islaantiisaba hadduu yidhaahdo hiblaayoy adaan ku bandhiga i fur bay markaa ka dayn weydo wuxuu yidhi adaabaan kugu dhiibay dalaaqi haddaad doonayso isfur balao kaas adugu de waan isfuray hadday tidhaahdo de waa la kala dhaqaaqay markaa ti oo kale ayuun bay la mid tahay cataqa waa xoroobaya markaa walow aw actaqtuka calaa alfi maan kugu xoreeyey buuhi aw anta xurun calaa alfi buui kumaan kugu xoreeyey faqabila waa aqbal aw qaala lahu lcabdu waa wuxu hi actiqnii calaa alfin igu xoray فأجاaبه waa ka yeelay cataqa في الxaali waa xoroobaya وalزimah األف kunkuna waa ku laaزimaya ولو قال عبدالله بيعتك نفسك كمان بألفك هجيبه فقال ولا اشتريت وين بسي فالمذهب صحة البيع وي إنه أنصحي ويعتق في الحال وأنا حروبي وعليه الألف كن كان والقلي والولاء لسيده ولا أنا سيد كيس أي عليه عشان يقول هل كان أيضا تعويض كتشرو أيوه إنه قال ضيا وحيري إن هديه يرادا عتقتك على ألف وريه كم بانك حري وأنت حر على ألف كما كحري فقبل إسلام وأقبل وأنا أقبل يقول أما أدون كاوي على اعتقني على ألف واركونا نكسيه إسكا كي حري فأجابه وأن أجيبه وكاي يقول أعتقد في الحال حد أي حروب يرتى دون ولزمه الألف تكون كنوا كل هزيمة إياه حيث يقول عقل بنا كون كنوا لقد دون يسنوا حروب وسيقول عقل ولما يساكسي أو ليسن بيدا دينو إيه ده شارع أي أذي لحد قدره إن ده ضدك addoomaha markaa la fakiyo ka mucaawado shoobu tacliiq ku jiro ayay noqonaysaa haddii uu yidhaahdo sayidkii baa wuxuu addoonku yidhi bictuka nafsaka nafdaadan kaa iibiya bialfi kun baan kaaga iibiy isna wuxuu yidhi ishtaraytu waan iibsay falmadhabu sixatulbayci iibkaasi waa ansaxayaa horta si kitaabadoo kale wayactiqu fi lxaali haddana wuu xoroobi wacalayhi alfu kunkiina waa lagu leeyay si caqdigu keenayo caqdi citaaqa ah عقد حرين عقد بيع عين با لو دغبيه والولاء لسيده ولا انا سيدك ايا يلاني الولاء لمن اعتق ولا عد حريسي عليه ولو قال لحامل هذو كل من غور لي اعتقتك وانك حريه دون حمل حملك اوركاغ سمان حري اعتق وي حروبيه ولو اعتق هذو حريه اعتق دونها يسقون بحروب ولو كان للرجل هذين نينو سغنتاي والحمل ولا اخره وسوين لم يعتق احد ما حرومي باعتقال اخره كلا حرينتيسه waxau sheekhu yidhi haddii uu gabadh xaamilo ah ku yidhaahdo actaqtuki buu waan ku xoreeyey duuna xamlaki xamliki adigun baan ku xoreeyey laakiin uurkaaga maan xoraynin gabadha uur bay leedahay isagaa uurka iyo gabadhaba isagaa leh cataqa labadoodiba way xoroobayaan ayada baa xoroobaysaa ilmuhuna wuu raacayaa xamligeedaasi maxaa yeelay jus ka mida uunbuu la mid yahay jus ka mid ayuun buu la mid walow actaqahu hadduu laakiin yidhaahda xamligaagun baan xoreeyey urkaagun baan xoreeyey cataqa isagaa xoroobaya duunaha iyada sokadeed oo iyada xoroobi maysa isagun baa xoroobaya ibnu mudirey jimaac ma soo naqli waa marka hal nin wada leeyahay masaladaasi markay laba nin kale leeyihiinna waa tan walow kaanad hadday addoontii lirajulin nin u sugantahay walxamnuna liaakhara uurkana mid kalaa loo masalan waa loo dardaarmayba lam yactiq axaduma midkood xoroobi maayo bictiqil aakhirika kale xornimadiisa midkoodna ku xoroobi maayo إذن واحد لو واحد كان لي هي وإذا كان بينهما عبد المركة وأضان دحيه فاعتقى أحدهما متكود حرية كله أو نسيبه حرية اعتقى نسيبه حروبي فإن كان معسرا هدوية هي عيد بقي الباقي لشريكه بوحري وإلا هدي كلا سرى إليه وسرائين أو إلى ما يسر به وحو كهدن وعليه قيمة ذلك ما أنا لقول يوم الاعتاق ما نتحرين وتقع السراية سراية نوحي دعيسها بنفس الاعتاق حرين تنفتيه وفي قولنا بأداء القيمة قيمة بحنتين وقولنا إن دفعها أدو ديبو فأنا وحد ذي أن أيضو بالاعتاق إن حرينتي كو حس شيء وعلى شيء أقول لي هاي هذه لبقف أيوة الليين أضون إذا كان بينهما عبد الملك وأضون دحيو فاعتقى أحدهما كله marka u dhaxeeyo adoon ee dabeedna uu xoroobay xoreeyo factaqa axaduma kullahu midkood baa dhammaantii wada xoreeyey aw nasiibahu ama nasiibkiisiiba xoreeyey dhammaantiiba xoreeyey ama qaybtiisiiba xoreeyey kala bar bay u lahaayeen factaqa nasiibahu hortuu nasiibkiisibu xoroobaya walow xataa cayd ha ahaadee isagu qaybtiisi way xoroobi qaybtii ninkan kalaa timi fa in kaana mucsiran hadduu yahay ninkana cayd caydnimadana waxaa laga eegayaa uun niskan kale qiimaheeda inuu bixin karayo inaanu bixin karayn hadduu bixin karayana waa muusir haddaanu bixin karayna waa mucsir baqiyal baaqii inta soo hadhay addoonka lishariikii bay u hadhi oo xornimadii ma gaadhayso wailaa haddii kaleu ninkani muusir yahay nin hodana uu yahay u haystaa saraa cidqigii ilayhi nasiibkii shariigana wuu gaadhi nasiibkii shariigana wuu gaadhayayo addoonkii sidaas u ku wada xoroobaya